إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh warka subaxnimo saaka iyo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus saakay ku qaaday fariisin ciidanka dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho waxaa la weeraray xabashida haysata degmada xudur ee gobolka bakool dowladda federaalk ayaa amar ku bixisay in ciidankeedu ay dhacaan shacabka ku dhaqan deegaanada ay ka joogto gobolka hiiraan ciidamada soomaalida ee xabashida ku wehelinaya magaalada diinsoor ayaa ka cabanaya duruuf dhanka nolosha ah xaalado adag ayaa la soo darsay ardayda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka amxaarada ee dalka etoobiya halkaas oo ay ka socdaan dagaalo culus laba askari oo kasoo goosatay ciidanka dowladda federaalk ayaa isku dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee banaadir maktabka dacwada ee deegaanka kuunya barrow ayaa dowladiiniya u qabtay dad ku dhow laba boqol oo qofood dalka baakistaan waxaa xabsiga loo taxaabay ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaas قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن saakay waa sagaal iyo tobanka bisha muxaram sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada waxa ay saakay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar xoogan ku qaadeen fariisin askarta dowladda federaalk ay kaga sugan yihiin degmada yaqshid ee magaalada muqdisho weerarka oo ahaa mid culus ayay saakay ciidamada mujaahidiinta waxay si gaara ugu qaadeen saldhig ay ku lahaayeen askarta dowladda federaalka xaafada caybiska degmada yaqshid ee magaalada muqdisho jugta hubka la isku adeegsanaya ayaa si aadan looga maqlayay degmooyin badan oo ka tirsan magaalada muqdisho weerarkaas faahfaahin kama aanan helin dhanka kale waxaa la weeraray xabashida haysata degmada xudur ee gobolka bakool ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa xalay waxa ay weerareen xabashida etoobiyaanka ah ee ku sugan degmada xudur weeraradan waxay kusoo aadayaan iyadoo maalintii shalay howlgal qarax ah oo ay mujaahidiinta ka fuliyeen fariisin ay askarta maamulka jubbaland ku lahaayeen halka loo yaqaano garas ceebeed kaasoo u dhexeeya deegaanada buulagaduud iyo janaac cabdale duleedka magaalada kismaayo qaraxaasi waxaa ku dhintay saddex askari oo kamid ah ciidanka maamulka jubbaland waxaana ku jira ayaa la leeyahay sargaal taliya koox ah dowladda federaalk ayaa amar ku bixisay in ciidamadeedu ay dhacaan shacabka ku dhaqan deegaanada ay ka joogto gobolka hiiraan maxamed amiin ayaa faahfaahinaya
mid ka mid ah hogaamiyeyaasha ciidamada dowladda federaalk ee ka howlgala qeybo ka mid ah gobolka hiiraan ayaa dhaleeceen u jeediyey bulshada gobolka gaar ahaan kuwa ay deegaanadoodu xooga ku haystaan howsow ayaa khudbad u jeediyey dad maato ah oo si qasab ah looga soo kaxeeyey guryahooda ganacsigooda iyo goobahooda waxbarasho waxa uu ku yidhi reer jamaaca mubaarag macwiisleyda maadbaraxa iyo hubka ku caawisaan intaasi kadib wuxuu ku bilaabay handadaad isagoo sheegaya inay imaan waayeen balse lasoo qasbay war maantao dham xaggaan joognay meeshaanaad tuureedeen hadda waa laydinsoo qasbay anugu maamul iyo howl iyo ma dhexgelaan ciidanaa jooga ciidankaa maalin hore u gurmaday baabuuruu qaatay gaari nooha laba noohay qaateen gurmadkii dagaalku socday aadeen raggaannu maxay haystaan risaasta annu kaa dhiibayna oo u haaya anaa u haaya waxaan rabaa beeri dukaamaad liidihiin baqaaraad liidihiin eriyaad liidihiin geelaad liidihiin shidaalkii hataa waa ka dhiibi wayseen sidoo kale intaasi kadib waxa uu dadweynaha kula soo jeestay handadaad iyo cagajuglayn isagoo indhaha ku gubaya bulshada margiyada qoortiisana dibadda soo dhigaya ayaa waxa uu amar ku bixiyey in la dhaco hantidooda wallaahi gun aad tihiin gun gun gun gun gun waraa ciidanka awan nin alla ninkii tillaab gediya walla odayaashiina waa joogtaa waa saxiix wallaahi waa laydaga shaqaysana oo bil mooradaad gedi ma ow moorada waa gedinaydiin hadday ismaamuli waayaan ay inta fadhiistaan qorshaydii samay waayaan moorada waa gedinaydiin ma la wada baxaysiin xabbadaa kala bixaysay hal xabbo hal xabbaa kala bixaysiin hal xabbo hal xabbaa kala bixaysiin howsow ayaa ka mid ah hogaamiyeyaasha ciidamada dowladda federaalka waxa uuna caan ka dhex yahay saraakiisha ninkan ayaana dhowr maalmood ka hor ku beer la xawsanayay dadka ku dhaqan deegaanada dacalka ku haya beledweyne iyo buulo burde balse hadda waxa uu amar ku bixiyey in la dhaco hantidooda
jasaaka allaahu khayran ciidamada soomaalida ee xabashida kuwa helinaya magaalada diinsoor ayaa ka cabanaya duruufo dhanka nolosha ah zakariya cumar ayaa ka waramaya xaalad nolol xumo aada u liidato ayaa haysato ciidamada maamulka koonfur galbeed ee taabacsan dowladda federaalka kuna sugan magaalada diinsoor ee ay haystaan xabashida askartaan oo muuqaalla iska soo duubay ayaa waxaa laga dheehanayaa duruuf adag lamana kala garanaya iyaga iyo etoobiyaanka midkood ayaa wuxuu sheegayaa in la tababaray afartii sano ee hore uu xasan sheikh madaxweynaha ka ahaa dowladda federaalka ilaa maantana ay duruuftaas ku nool yihiin
oo ku rafaadsan joogaan toban sano oo xasan sheekh maxamuud astaabo baray dhibaato ku maray waddanka dhibaato ku maray loo dirhaayo la bahadilhaayo ayaa xoogaa yar anu hadla rabaa anigoo magaceydu ku bilaawaya nuunow maxamed axmed waxaa maanta aan ka hadla rabaa dareen in badan isoo riixayo dhibaato badan aan ku qabno oo ileysa koonfur galbeed ay dareemo oo maamulka degmadaas dareemo taliyaalka ciidanka ay dareemo oo marna ahayn marna oo adduunka wax hor laga arkay oo hor ka shaqeeyey oo hor ka socday aan ahayn ciidan intii la tababaro oo saddex boqol toddobaatan iyo shan askari oo degmo lagu tababaro ama dad loo tababaro cadow loo tababaro ciidanka intii la burburiyey haddana la sameeya cadowgooda intii loo bahdila rasaas aan la siinin
askarigan ayaa intaas ku daray in ciidamada dowladda federaalka ay hab qabiyaaladeed u samaysan yihiin wuxuu sheegay in xasan sheikh uu tixgelinta siiyo ciidamada ku sugan shabeellada dhexe iyo galgaduud oo keliya askartan ayaa sidii xabashida waxa ay qoorta ku xirteen marooyin iyo macmuusyo taas oo muujinayso in dhaqan ahaan loo saameeyey maalmahan waxaa isa soo tariyey cabashada ciidamada dowladda federaalka waxaana ilaa iyo hadda dibadda loo qaadin askar badan oo dhaawacmay weeraradii dhacay saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay xaalado adag ayaa lasoo darsiyay ardayda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka maxaarada ee dalka etoobiya halkaas oo ay ka socdaan dagaalo culus hashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday dagaalka ka socda gobolka amxaara ee dalka etoobiya una dhexeeya jabhadda faano iyo militariga etoobiya ayaa waxaa lasoo sheegayaa in dhibaatooyin badan ay lasoo darseen dadka rayidka ah gaar ahaan dad soomaali ah oo ku nool gobolka amxaara arday soomaaliyeed oo ku sugan gobolka amxaara ee dalka ethoobiya ayaa sheegay inay wajahayaan xaalado adag oo ku haysta mandiqadda shukri maxamed oo ka mid a arday wax ka barta gobolka amxaara ayaa sheegaysa in tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda halkaas ay lasoo daristay welwel iyo murugo badan waxay sidoo kale sheegaysaa inay dareemayaan cuntayari baahsan islamarkaana uu saarayaan go'doon cer iyo dhul ah
wallaahi walaal warwarka ugu badan haysa waxa weeya magaalo dagaal ka jiro waxa weeyaan si aad uga gudubto waana laba dhinac uga gudbi karta marka iminka dhulkiina kama gudbi karno cirkiina kama gudbi karno ta kale waxa weeyaan dagaalku marku sii cuslaacdo waxyaaba badan nolosha waxyaaba badan baa sii arkaada iminka wadaarkan deganahay darsanshar badana waxaan ka codsanay inay cunto noo sameyn maadaama hogeeladii ay wada xidhimaan marka xataa hodeel nagu xida oo five star ah badan aan ka cuni jirnay way joojiyeen inay cunto naga iibiyaan marka hadda waxaa noogu daran waxa weeye in hadda toleyna maanta oo kale iminka hal waktiban cunto helna marka noloshu way sii adkaanaysaa cuntadii baa sii adkaanaysaa leerkiibaa sii adkaanaya biyihiibaa sii adkaanaya dagaalada ka socda gobolka amxaara ee dalka ethoobiya ayaa sii xoogaysanaya waxaana ku dhintay boqolaal askari oo ka tirsan dhinacyada dagaalamaya iyo dad rayid ah waxaana intaa dheer inuu baraka xoogan ka bilowday gobolka amxaara laba askari oo kasoo goosatay ciidanka dowladda federaalk ayaa isku dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee banaadir waa kana maxamed ciise oo qodobkaas ka waramaya waxaa lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee banaadir laba askari oo kasoo goostay dowladda federaalka kuwaasoo ka yimid magaalada caasimada ah muqdisho waxaa lagu kala magacaabaa labadan askari haajir macalin jiis iyo axmed ismaaciil xasan haajir macalin jiis wuxuu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kuwooda loogu yeero asluubta axmed ismaaciil xasan waa askarigii labaad ee kasoo goostay dowladda federaalka wuxuu isagana ka tirsanaa kuwa loogu yeero ciidamada milatariga ugu horeyn haajir ayaa ka waramay qaabka uu ugu biiray ciidamada dowladda federaalka magacay haajir macalin jiis muqdisho muqdisho waxaan qabanaya askariyaan ciidanka asluubtan ku jiri alxamdulilah hadda waa kasoo baxay ilaahay boqorkaa iga soo saaray alxamdulilah waa kasoo xanuunay ilaahay iga soo biyay alxamdulilah an waa islaamka kasoo biiro waa adduunkay shaqaday iska qabsado walahi waalidiinkay cabdi waa rabaa oo sii duuga labada kun toban iyo sagaalkii aan ku biiray baydhaba aan tababar kusoo qaatay kabacda muqdisho aanana keenay waa iyagana sagaal bilood meesha ku dhamaysanay alxamdulilah hadda waa labada kun labaatan iyo saddexdii aan ku baxay sidoo kale wuxuu intaa ku daray in haddii uu mujaahidiinta u tago loogu sheekayn jiray in la dhibaateynayo balse hadda muxuu la kulmay isaga ayaa ka sheekeynayaa wallaahi bilaa si qaab durci lagu sheegi jiray subxaan allah meel ebni oo oo iska nadaamsamo joog degana aa ku ar aad qiimo leh oo soo jiidishin leh wallaahi waxaa dhihi lahay bal meeshii ama raadkii alla soo maran dhihi lahay meeshii alla soo maray alla soo maro allagu soo jiito walaayada alla garab istaago aan dhihi lahayn xad waa nolol iska farxad oo joog degan waa ragga sidiisa waa gogoshiis waa nabad والحمد لله حالي فوصة وهردي الحمد لله شكر الله دواتي وواحد بلايي وواحد هذا مغلي مرجرا إلهي مغلي واحد خير أنا هنا واحد لكل من هذا المالكين kadib axmed ismaaciil oo ah askariga labaad isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sharaxay qaabka uu ugu biiray isagoo intaa raaciyey duruufta uu ku sugnaa oo ka mid ah inaysan inta badan qaadan jirin mushaar calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waxaa la dhahaa axmed ismaaciil xasan xamaraan ka imaaday waxaa ka tirsanaa ciidamada oo sheeg oo kuwaan militariga oo sheeg oo dowladda isku sheega waxaa ka tirsanaa guutada lixaad waxaan ku hoolajay geli jiray xeradaan guulwade ilaa adiga dhankaas iyo ex control balcad waxaa ugu biiray labada kun toban iyo afartii askari ahaayey iska maangamaanga ahaayey lacagtiina mushaarkiina saas ma loo qaaya jiray lix bilood afar bilood saddex bilood hal maraa la dhihi jiray boqol iyo konton ayna ahayd mataan berees hataa maqabin markaas berees maqabin dhar shacab aa gisi jirnay waxaas gurguurta hadda ma ahayd dookadii hore ahaay tababar ad waxaan la siiyey adi laba bilood camala waxyarna soo burburiyey ugandana sheeg noola geeyey dhowaan ayay ahayd markii laba askari oo ka soo goostay dowladda federaalka lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ee galgaduud maktabka dacwada ee deegaanka kunyaburow ayaa dowladiiniya u qabtay dad ku dhow laba boqol oo qofood mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya dowladan oo magaceedu ahaa ajiibu daaciy allah islamarkaana shicaar looga dhigay alcilmu waalcamal ayaa socotay laba maalin waxaana loo qabtay bulshada ku nool tuulooyin hoostaga magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose dadka dowladda loo soo xiray oo ka koobnaa rag iyo dumar islamarkaana tiro ahaan gaarayay boqol siddeetan iyo kow ruux ayaa ku nool tuulooyinka gabagabo irmaanle iyo garasweyne ugu horreyn waxaa hadlaya mid ka mid ah raggii ka faa'iidaystay dowladda anuu magacaygu yahay maxamed cusmaan cumar kana mid ah dadka deegaanka gebagebo waxaa maanta na soo booqday noo yimid rag walaalaha ducaad ah waxay noogu yimaadeen waxa weeye dana adduunye iyo waxyaaba ayaga dantooda nagumaysa imaan ee waxay noogu imaadeen wax danteenna ah waxyaabaha ugu muhiimsane maanta ee walaalaha noo sheegeenan ka faa'iidna waxaa ka mid ah yacni inay na fahansiiyeen in badana noo sheegeen waxyaabaha buriya diinta islaamka ama waxyaabaha diinta looga baxo nawaaqid alislaam taasaanu ka faa'iidnay waxaanu ku boorinaynaa dadka inay walaalaha mujaahidiinta garab istaagaan meel kastaba yacni wax kastana ay ku garab istaagaan maxaa yeele dhe waddankan waa lagu soo duulay dhan kasta laga soo weeraray ragga keliya u taagan maanta inay difaacaan ragga mujaahidiinta inaanan cadow u arkin aan u aragno inay yihiin sokeeye sidoo kale qaar ka mid ah haweenkii qaatay duurada ayaa soo gudbiyey wixii ay faa'iidaysteen aniga waa amran maxamuud xuseen oo ku nool degmada gabogabo maanta waxaa noo imaadeen wiilal mujaahidiin walaalaheen ah oo diinta inayna baraan bay u imaadeen waxaan leeyahay wiilashaas cadowgiin ilaahay ha qabto cadowgiin ilaahay ha qabto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magaceyga ku bilaabayo warid farsamo xuseen oo joogta deegaanka gabgabo waxaa noo imaadeen nimo macalimiin allaha barakeeyo dooryar ayayna soo qabteen waxyar ayaa ka faa'iidaysanay waxaan bilaabayaa waxayna barana maasha allah iclam ogow nawaaqid alislaam islaam waxa wax furinaayo cashratan toban waaye al-uulaa mida koowaad ashirku shirkiga weyse cibaadillah ilaahay cibaadis loo shirgeelata mujaahidiinta meelay jooga meel kastay joogaan guul ayaa urajeynayaa hadduu ilaahay kaa noqdo insha allah macalimiinta ilaahay barakeeyo dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maktabka dacwada ee deegaanka kunyibarow uu dowro usoo gebagabeeyey dad ku nool tuulooyin hoostaga magaalada baraawe
warkan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon booliiska baakistaan ayaa xabsiga dhigay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaas saacadii lasoo dhaafay ciidamada booliiska dalka baakistan ayaa xabsiga dhigay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaas cimraan khan kadib markii maxkamad ku taala dalkaas ay ku riday xukun xabsi saddex sano ah qareenka cimraan khan ayaa wakaalada wararka ee reuters u xaqiijiyey in ciidamada booliiska ay kala baxeen ra-iisul wasaarihii hore dalka bakistan gurigiisa oo ku yaala magaalada lahor ee bariga wadankaas ka hor inta aan la xirin ayuu cimraan khan baraha internetka ku baahiyey muuqaal kooban isagoo ka dalbanaya dadka taageerayaashiisa ah inay dhigaan dibadbaxyo waaweyn sida ay sheegeen booliiska waxaa cimraan khan loo safrin doonaa magaalada ruwalbandi ee u dhowa caasimada wadanka halkaas uu ku qaadan doono xukunka xabsiga ah marka laga soo tago saddexda sane ee xabsiga laga xukumay waxay sidoo kale maxkamadda wadankaas cimraan khan ku amartay inuusan shan sano kasoo muuqan arrimaha siyaasadda wadanka cimraan khan ayaa baaritaano ay ku sameeyeen guddi madax bannaan waxay kusoo eedeeyeen in musuq maasuquu ku kacay intii uu xiil ka hayay isagoona la ogaaday inuu qaatay hadiyado ka badan shan boqol oo kun oo dollar warkii subaxnimo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon weynageynta